bismillaahi raxmaani raxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa radio ceegaaga barta internetka ee ceegaag com dhegaystayaal waxaanu maanta idii haynaa waraysi aad u xiisi badan oo aannu la yeelanay xaaji axmed cabdi jaamac xaaji axmed xaaji axmed waxaanu ka waraysanaynaa safarkii uu dhowaan ku yimid magaalada london ee boqortooyada ingiriiska madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane daahir yaale kahin balse marka hore waxaanu jeclaysanay inaannu xoogaa idinka xog waranno taariikhdii xaaji axmed waxa uu dugsiga hoose dhexe ku soo qaatay magaalada burco isagoo oo dugsiga sarena kusoo dhammaystay magaalada sheekh ama dugsigii loo yaqaanay ee caanka ahaa ee sheekh waxaa kale uu ka qalinjabiyey intaa kadib macadkii macallimiinta ee sheekh axmed waxa uu ka soo shaqeeyey magaalooyinka hargeysa gabiley burco markii dambena muqdisho intaa kadib waxa uu axmed fursad u helay inuu waxbarasho u tago dalka ingiriiska isaga oo soo bartay brintin and publishing kana soo qaatay shahaadada b ega macnaheeduna uu yahay hoobiyeynta iyo daabaca axmed markuu dalka dib ugu soo noqday waxa uu furtay dukaan aad u weyn ama loo yaqaano buugshab oo lagu iibin jiray bugaagta aadna caan uga ahaa magaalada muqdisho hanti badanna ay taalay kadib sanadkii kii markii ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay la wareegeen awoodii dalka ama kacaankii loo yaqaanay kacaankii aandhiga ku daadan ee koob iyo labaatan oktoobar uu ka dhashay soomaaliya axmed waxaa laga qarameeyey ama lagala wareegay dhammaan hantidiisii oo dhan isagoo aanan ahayn muwaadin shisheeye ah muwaadin u dhashay dalka hooyo taa kadib axmed waxaa loo sheegay in uu u shaqo tago madbacadda qaranka axmed waxa uu madbacadda qaran ka shaqaynayay ilaa sanadkii balse markii maareeyihii madbacadda oo ay aad isugu ficnaayeen axmed yuusuf aadan bookax loo magacaabay safiirka waddanka jarmalka ayaa axmed isna waxaa loo soo diray warqad uuba soo gaarsiiyey ilaa haddana uu hayey shabakadda wararka ee ceegaaga warqadaas oo irtibaaxasi axmed inuu yahay nin qarandiid ah kadib axmed waxa uu dalka isaga tegay sanadkaas oo uu u shaqo tegay wadamada carabta axmed walhadkii uu bilaabay soomaalida badankeedu waxay bilaabeen intii u dhexaysay iyo meeyadii daba dhegaystayaal axmed waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada ingiriiska isaga oo diyaarinaya shahaadada ugu saraysa ee b h d-ga baranayana cilmiga loo yaqaano sociology ama international relationship ama soomaali ku noqonaysa dabeecadaha iyo habka biniaadanka iyo xiriirka caalamiga ah dhegaystayaal waa kan waraysigii aanu la yeelanay axmed cabdi jaamac xaaji axmed waa kan ee kusoo dhowaada
marka axmed waxaan kaa waraysa bal warbixin yaro kooban naga sii safarkii madaxweynaha bismillaahi raxmaan raxiim madaxweynaha somalilan mudane daahir riyaale kaahin dalkan ingiriiska wuxuu ku yimi socdaal rasmiya oo dowladda ingiriisku ku marti qaaday waxaanuu yimi maalintii axadda ahayd ee ina soo dhaaftay madaxweynahaasi markii uu ka soo degay gegida dayuuradaha ee london waxaa ka hortegay dowladda ingiriiska dadka ugu qaybsan martida soo dhowaynta markuu dayuuradda ka soo degayna waxaa loo gudbiyey meesha martida waaweyn ee madaxweynayaasha iyo dalka iyo dadka dowladaha ka socda la marti qaado la geeyo ee lagu magacaabo v i b madaxweynihii markii uu kabacdi madaxweynihii waa la soo dhowey wuxuu tegey house of parliament ayuu ayuu tegey dalkan joogay dad badan oo baarlamaanka ingiriiska ah ayaa jira oo daneeya somalilan halkaa dad madaxweyneha iyo wafdigii la socday iyo dad badan oo ka mid ah jaaliyadda somalilan ee london way joogeen iyagoo halkaa jooga mar ay hayd boraad bay ahayd maalintu ayaa baarlimaankii faraa badnaa ee halkaa joogay ayaa waxaa jira brogram la yidhaahdo and question timeka prime ministerka ayaa labiyo tobankii su-aala la weydiiya alan michael ninka ka mida baarlima- ragga baarlimentarianka ee ingiriiska oo ka mid ah ragga aada u daneeya somalilan ayaa wuxuu weydiiyey prime ministerka waxa uu la doonayo ama la damacsan yahay ma halka uu ka taaganya somalilan iyadoo adduunkao dhami dhegaysanayo prime ministerka dalkan ingiriiska gordon brown wuxuu yidhi somalilan waxbaanu la qabanaynaa aniga iyo dowlada aanu saaxiib ka nahay aad baanu wax ugu qabanaynaa waa caawinaynaa islamarkaana martida noo joogtana aad baanu usoo dhaweynaynaa prime ministerka dalka ingiriisku si fiican waxaa uga muujiyey somalilan sida uu danaynayo markii dambena dadka horumarka wasaaradda horumarka ku shuqul leh iyo arrimahan dowladda la xidhiidha ayay madaxweynaha iyo muftigiisii iska arkeen arrimahay la socdeenna arrimo ay soo diyaariyeen ayay haayeen guul weyn ayaa maxay hayto madaxweynuhu soo hooyey dowladda ingiriisna si fiican ayay ku soo dhoweysay cid waliba oo jaaliyadii somalilan iyo dadkii ingiriiska ee halka joogayba arrinkaasi wuxuu noqday arrin guule madaxweynuhu wuxuu kale la kulmay jaaliyadda somalilan halkan joogta wuxuu la kulmay oo kale guddi weyn oo dalkan u k oo dhan ka dhisan oo la yidhaahdo guddida taakulaynta gobolada bari guddidaas waxaa u k oo dhan bay ka dhisnay waa la wada yimi waa la shiray muddo laba saacadooda shirkaasi ayuu ayuu socday si fiican ayaa loo ololeeyey oo loo diyaariyey habkii loo taakulayn lahaa gobolada bari ee sool ka mid tahay ee sanaa ka mid ah muddo badanna waa laga shaqayn waaya axmed in haddaan su-aal ku weydiiyo guddigan in- in taakulaynta gobolada bari in ma miwuxu- ma wuxuu la shaqaynayaa dadka in maamulka hadda ka dhisan in gobolka bari mise wuxuu la shaqaynayaa dowladda somalilan guud ahaan Een, sidan taakulayntu halkan waxay la shaqaynaysaa guddida taakulaynta ee somalilan ka dhisan ee loo sameeyey ee madaxweyne ku-xigeenku ka madax yahay ee wasiirka cadaaladda ee casoowe la yidhaahdee madaxweynahana la socdee london yimi isa guddoomiye ku-xigeenka yahay ayay toos ula shaqaynayaan axmed waxaana soo gaaray ama in- in websayada qaar ay qoraayeen in ay jireen dad ka mida jaaliyadda reer somalilan oo aan somalilanimada ogolayn oo banaanbaxyo iyo waxaa doonaya inay ka dhigaan magaalada london arrintaas maxaa ka jira
arrinka arrinkaasi waaba ee su-aashaada run ahaantii waabaan la yaabay waayo waxani wax yana ku yimi xitaa maaha wax mudaaharaada iyo wax arrinkaasi midna ma dhicin mana jirin soo hadalqaadna anuu kuma maqal waayo intii madaxweynuhu joogay waanu la soconnay waanu tegaynay marka waxaasi ma dhicin laakiin waa had iyo jeer waa- wa- way iska jirtaa had iyo jeer qof een, dad dacaayad iyo had iyo jeer sameeya hadalkayguna maaha inaan leeyahay een, sida dadka qaar ay wax burushaynayaan maaha waaqica in madaxweynaha iyo wafdigiisu waaqicaan wax mudaaharaada iyo wax soo hadalqaada midna ma jirin labadii doora horuu yimina sidaas la ag bay waa hagaag in haddaan taa ka gudubno wax- u- waxaa kale oo oo website-yada qaar ay qorayeen sida website-ka afnugaal in in ay jaaliyadda bari jaaliyadda somalilan ee bari ay u tageen si fiicannu madaxweyne ugu qaabilay hoteelkiisa maxaad isleedahay ka wada hadleen taasi way jirtaa inay ka wada hadleen waxay ka wada hadleen somalilan sida dowlad ahaan iyo dad ahaan had iyo jeer meel looga soo wada jeysanayo iyo aakulayntan gobollada bari sidii iyadana wax loo wada qaban lahaa waan gartay in dhinacan somalilan dowladda ingiriisku wax ballanqaada oo ku saabsan dhinacii aqoonsiga waayo dhibaatada ugu weyn ee somalilan haysa waa aqoonsi la-aanta haddii aqoonsiga helileed wax walba way la heli lahaa wax ma u ballanqaadeen ma isleedahay
dadku had iyo jeer kelmadan la yidhaahdo hana aqoonsigu aqoonsigu markaa la eego qawaaniinta adduunka ma ahaun intuu qofku ku yimaado inuu ku yidhaahdo hebelow dowlad heblay waa lagu aqoonsaday waxa weeye aqoonsigu wuxuu ka bilaabmaa in marka hore adiga lagu arko dalkaagu inuu dal nabadgelyahay in adduunweynaha dowladaha waaweynay iyo adduunweynuhu inuu kula macaamilo gacanku siiyo in la qira inaad tahay dad isdhisay oo nabadgelyo leh oo institutionskooda leh oo arrimahooda maamulay oo electionna sameeyey markaa dalka ingiriisku wuxuu muujiyey isagoo labadii socdaale hore madaxweynuhu si fiican loo soo dhaweeyey maanta wuxuu muujiyey in tallaabadii aqoonsigu ay soo dhowdahay insha allahuna dhowaan waa maqli doonaa waxaan su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay maadaama uu madaxweynehidii ka soo tegey oo uu yimid dhinaca ayagan maraykanka maxaa fariina oo uga tegay jaaliyadda reer somalilan ee degan ingiriiska
anaku waxaan anigu dee waxaan ka mid ahay dadka jaaliyadda somalilan ee dalkan joogta ee daneeya somalilan waxaanan dadka somalilan jaaliyadda maraykan jooga waxaan farayaa in ay madaxweynaha iyo wafdigiisa soo dhoweeyaan inay waraystaan inay maxay hayto si fiican u qaabilaan wixii ay doonayaan ay su-aalaa ama waraysiya ay la fadhiistaan oo aragtida madaxweynaha uun maahee in sida jaaliyaddan yurub ee ay ka bilaabatay u k sida maanta loogu kacayo gobollada bari inay yana u kacaan oo daakulayn iyo taageeraba la siiyo ee anigu sidaa ayaan dadka jaaliyadda somalilan joogta maxay hayso sidaasaan faraya gobolkan maraykanka ama wadankan maraykanka waa wadan aad iyo aad u weyn madaxweynuhu ma idiin sheegay bal in washington gobolka washington d c meelaha inuu booqan doono uu gobolada qaar tegi doono sida gobolada waaweyn ee dee jaaliyadu aadka ugu badan tahay sida minnesota iyo gobolka boston magaalada boston ee gobolka massachusetts ama connecticut gobolka connecticut magaalada harvard madaxweynuhu arrinkaa waxba noogama sheegin laakiin waxa uu noo sheegay inay muddo shan casho ah ayaanu ogaanay inay muddo shan casho ah dalka maraykanka joogayaan axmed ugu dambayn su-aashan aan kuweydiina waxay tahay maxaa dadka reer somalilan waxaa la yidhahdaa had iyo jeer ama dowladda ama maamulka u sheegaa in aqoonsiga marka la helo wax walba ay heli doonaan waayo infrastructureka waxa loo yaqaano ama maalgashiga dalka weli si fiican dowladaha dibaddu maysa maalgashan markaa ugu dambayn maxaa dadka ama shacabka reer somalilan dibad iyo gudaba maxaad leedahay maxaad ka waranaysaa anigu waxaan dadka somalilan ee gudaha iyo dibaddaba waxaan leeyahay horta marka hore dadka somalilan iyakaa is aqoonsaday iyakaa ayaa guntida dhiisha isaga dhigay kaga dhigay iyakaa samaystay waxalaale wixii dalkan hadday dibad dowlado dibadeed noqoto lagu aqoonsan laha iyo kaa dowladii garab siiyey iyo kaa isberber taagay iyo kaa iskuulladii jaamicada dhistay iskuulay dhisteen dhakhtaray dhisteen infrastructurekii wixii ay ka keri karayeen way dhisteen nin weliba halkiisii ayuu ka guntaday waxaa tegay dalka dad badan oo jaraa'idka qora meediyaha telefisyanada dibadaha haddaad aragto telefishanada adduunyada somalilan had iyo jeer waxaad arkaysaa in had iyo jeer laga sheekeeyo waa la soo sawiraa waa laga sheekeeya sida dadkaasi ay wax u qabsadeen waxaa la yidhaahdaa waa dal iyo ku dimuqraadiyadoodii samaystay oo intaas ilaa maalintii koob iyo sagaashankii ilaa maanta waa dad isdhisay waxay samaysteen doorashooyin madaxweynaha dastuur doorashooyinka dowladaha hoose nabadgelyo taama ayay haystaan iyo kaa isdhisay dadweynuhuna mar haddaad adigu is aqoonsato waxa weeye wax kaa maqani ma jira marka tan kale adduunweynuhuna waa la macaamilaa somalilan si fiican buu ula macaamilaa mana aha in kan leh haddayn dowladuhuyna aqoonsan waxba lama soconayo somalilan adduunweynuhu wuu la macaamilaa iminkadan ayaan su-aashaada su-aashaadii aadi weydiisay intaas ayaan iminka kaga jawaabaya waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xaaji axmed cabdi jaamac oo ku magac dheer axmed cabdiyare aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waad mahadsan tahay seen axmed xaaji cali
dhegaystow dhegaysataya ogow ceegaag dot com had iyo goora